Direct from Washington, the voice of America, VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda vidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington ood kana dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitriban
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa axad anidhaxda ee waa fiidnimo axada juun waa sagaal iyo labaatan sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacaddana waxaa si wada jira idinku daadihinaya maxamed cabdi sandheere iyo aniga waa sahre ciidla nuur
qorshaha wuxuu yahay waxay la xidhiirtaa ammaanka iyo nabadgelyaday la xidhiirtaa nabadgelyada gobolka ama degmada ayaan ka shaqaynaynay waxaa soo kordhay bishii soon oo khayraad sanayd baa soo korortay oo wakhtigeedii la gaaray saad og tahayba nimankaygii nabaddiidka ahaa ayaa waxay diideen inaan masaajijyada lagu tukanin
kaasi waxa uu ahaa gaashaanla sare mahad cabdiraxmaan aadan taliyaha qaybta booliiska ee gobolka baay oo ka hadlaya hanjibaado uu sheegay inay ka imanayaan dhinaca al-shabaab oo ku aadan bisha ramadaan waraysi ayaannu idinkaga haynaa
calanka soomaaliyeed oo cirsiga ka nuur cirkaad u eg tahay rabbiyow lagaa cabsado annagu kugu cayshnay ilmahaagu kugu cayile cirkaad u eg tahay rabbiyow lagaa cabsado
kaasina waa qoraaga axmed faarax cali idaajaa oo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha toddobaadkan inoogu haya qayb kale oo ka mid a barnaamijyadaasi goordhow ayaad maqli doontaan qodobada kaleed barnaamijka fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mida barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka
mid ka mida macalimiinta jaamacadda wax ka dhigta ee sida weyn looga yaqaano magaalada beledweyne ayaa xalayto lagu dilay magaaladaasi kadib markii niman hubaysan oo deblayay uu baastoolad uu ku joogtay ninkan oo lagu magacaabo cabdiqaadir ibraahim magan ayaa la sheegay in deblayda toogatay xilli uu ka soo baxayey masaajid uu kusoo tukaday salaadii taraawiixda deblayda weerarkan geysatay ayaa baxsatay maantana waxaa magaalada beledweyne ka dhacay dibadbax ay sameeyeen ardayda oo ay ku cambaareynayeen dilka loo geystay macalinkaasi
ninkii lagaga shakiyey inuu ahaa hogaamiyihii kooxdii geysatay weerarkii sanadkii laba kun iyo labaiyo tobankii kaasoo ka dhacay qunsuliyadda Mar- qunsuliyadda maraykanka ee magaalada banqaazi ee dalka libiya ayaa la horkeenay maxkamad ku taala magaalada washington ee dalka maraykanka axmed waa axmed abuqataal ayaa iska diiday eedeymaha loo soo jeediyey abuqataal ayaa sabtidii dayuurad helikobtara lagu keenay magaalada washington isagoo laga soo qaaday markab dagaal dhegeysiga maxkamadda oo toban daqiiqo socday ayaa khataala lagu eedeeyey inuu kaalin ka geystay fal argagixiso oo keenay inay dad dhintaan dembiga loo haysto khataala ayaa keeni kara in xabsidaan lagu xukumo dowladda maraykanka ayaa laga yaabaa inay eedeymo kala keento kuwaasi oo keeni kara in xukun dila uu mutaysto ciidanka gaarka ee maraykanka iyo hay-adda f b i ayaa mister khataala horraantii bishan ku qabtay meel u dhow magaalada banqaazi ee libiya diyaaradaha dagaalka ee israa'il ayaa weeraro kala duwan ku qaaday marinka qasah ee dhulka falastiiniyiinta maanta oo axada saacado un kadib markii madaafiic la sheegay in laga soo ganay dhinaca falastiiniyiintu ay ku dhaceen oo ay dab qabadsiiyeen warshada israa'iil leedahay wararka laga helayo milatariga dalka israa'iil ayaa sheegaya in laba iyo toban gantaal ay ku tuureen qasa halkaasina ay dad ku dhaawacmeen waxaana intaasi ay ku dareen in tan iyo bilowgii bishan juun ay falastiiniyiintu ku soo rideen israa'iil ugu yaraan lixdan madfac waxaa soo kordhaya xiisadaha ka taagan labada geesood tan iyo markii laba iyo tobankii bishan juun saddex dhalinyaro ah oo israa'iiliyiinihii ay isku qariyeen daanta galbeed kadibna israa'iil ay ku eedaysay inay xamaas afduubeen dhalinyaradaasi kadibna israa'iil waxay xabsiga u taxaabtay boqolaal falastiiniyiin oo xubno ka ah ururka xamaas
milatariga ciraaq ayaa bilaabay waxa ugu yeedhay weerar weyn oo xagjirinta sunniga ah laga wareegayo magaalada dhinaca waqooyi ku taalle tikrit saraakiisha milatariga ayaa sheegay in howlgalka ugu weyna dhinaca dhulka uu sabtidii ka bilowday uu ku bilowday dagaal culus iyagoo iyo fallaagada sunniga dhex maray kuna dhex maray magaaladaasi tikriit ciidamada gaarka ee ciraaqna ay isku dayayaan inay dib ula wareegaan xarun jaamacadeed helikobtarada dagaalka ee ciraaq ayaa rusheeyey agagaarka si ay uga hortagaan fallaagada iyagoo iyadoo taangiyada ciraaqna ay weerar ku qaadeen dhinaca koonfureed ciraaq ayaa hataa ayaa hadda sheegaysa inay dalka ruushka ka heshay dhowr diyaaradood oo kuwa dagaalka hore loo isticmaalay si ay ugu adeegsato dagaalka ay kula jirta fagala- fallaagada weerarkii ugu dambeeyey ayaa imanaya wax yar kadib markii saraakiisha maraykanku ay sheegeen in milatarigoodu uu duulinayo diyuuradaha droneska loo yaqaano kuwaasi oo hubaysan si ay u difaacaan la taliyayaasha milatariga ee maraykanku u diray inay gacan siiyaan ka hortagga fallaagada madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa horraantii bisha saddex boqol oo xubnood oo milatariga ka tirsan u diray dalka ciraaq si ay u taageeraan ciidamada ammaanka ee dowladda gacanna uga geystaan dhismaha howlgal wadajira oo lagula dagaalamayo fallaagada sunniyiinta ah bam gaadhi loo adeegsaday ayaa ku qarxay goob ay fallaagadu gacanta ku hayso oo ku taalla duleedka magaalada caasimadda ah ee dimashik halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan laba qof dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacmeen goobjoogayaal ayaa sheegaya in qaraxaasi lala beegsaday goob laga dukaamaysto oo mashquul badan oo ku taalla magaalada duuma cid sheegatay ma jirto ilaa iyo haatan mas-uuliyadda weerarkaasi kooxda alqaacida ka tirsan ayaase iyagu dowladda ee ku dhawaaqaya dowladda islaamiga ah ee ciraaq iyo shaam ayay halkaasi dirir dhowr kooxood ay ku dhex martay kuwaasi oo kasoo horjeeda fallaagada la dagaalamaysa inay xilka ka tuuraan madaxweyne bashaar al asad xoogaga lagu soo gaabiyey magacooda isil ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen qaybo ballaadhan oo ka mid ah qabsashada waqooyiga dalkaasi ciraaq waxaana halis u yihiin inay ku dhowaadaan magaalada baqdaad aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa kongareska weydiistay lacag gaadhaysa shan boqol oo milyuun oo dollar si loo hubeeyo looguna barbar istaago mucaaradka siiriya ee qunyar socodka ah ee dagaalka kula jira kooxda isil iyo xagjiriinta kale
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington ciidanka nabadgelyada ee gobolka bay ayaa sheegay inay wadaan qorshe ay ku sugayaan amniga masaajidda iyo goobaha kale ee dadweynu isugu yimaado inta lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan gaashaanla sare mahad cabdiraxmaan aadan taliyaha qaybta booliiska gobolka bay ayaa waxa uu sheegay inay heleen hanjabaado ka imanaya ururka al-shabaab kuwaasoo dadweynaha uga digaya inay masaajidda ku tukadaan khadka telefoonka ee baydhabo ayaan taliyaha marka hore ku weydiiyey faahfaahinta qorshahan ay soo bandhigeen
qorshaha wuxuu yahay horta waxay la xiriirtaa ammaanka iyo nabadgelyaday la xiriirtaa waxaa keenay horta waxaan marka horeba ka shaqaynaynay nabadgelyada nabadgelyada gobolka ama degmada ayaan ka shaqaynaynay waxaa soo kordhay bishii soon oo khayraadsanaayd baa soo korortay oo waktigeedii la gaaray saad og tahayba nimankii nabaddiidka ahaa ayaa waxay diideen sida warka nagu soo gaaray ay sir aan ka helnay iyaga oo mataqaanaa shirar badan sameeyey inaan masaajijyada lagu tukanin taraawiixda inaan lagu tukanin oo ay khalkhal geliyaan ummadda sheekadaas ayaana soo gaartay annagana waxaan u diyaar garaynaa inaan dhammaan masaajijyada lagu tukanayo taraawiixda iyo tahdiidka inaan annagana waardiye ka qabanno say ummadda u tukato alla berigoodaas ay u gutaan waan gartay marka warkan aad hesheen ma war sugan baa mise waa war eh, la isla dhex maray oo keliya sannadihii hore waxaan oo kale ma war sugan aragteen weeye, war sugan weeye waxaa lisla dhex maraayo maaha war sugan weeye bambay ku tuurayaan meelaha shacabka u badan yahay bastoolad bay wataan dadkay ku dhex jiraan waa isqarinayaan calaamad gaar oo markii lagu garto adigo aad yani qofka ku garatid malaha isqarin bay samaynayaan dadkay soo ekaysiinayaan ama raggay leeyihiin ama naag bay leeyihiin marka qaabaal noocaasa inay soo maleegeen baa naloo sheegay annagana sii baan ka diyaar garoobayna bal diyaar garowga haddaad iiga sheekaysid oo aad iiga warrantid maxaad doonaysaan inaad samaysaan de diyaar garowga adiguba qof weyn baataa waa garan kartaa sidii loo ilaalin lahaa dadkaasaa loo diyaar garoobaya laakiin in la sheego ka sakow waa maxay qorshayaasha aad dejisay inaad ku ilaalinaysaan eh, masaajidda iyo meelaha kale la isugu yimid annaga qorshahaan dejinay inaan yani eh, waardiye u diyaar garowno oon dadkaas waardiye inaan kuu sheegay laakiin tan hoose waa noobsidoo inaan sheegnaan diidana waan gartay marka ma gobolka bayo keliya ayaa hanjabaadani ay ka soo yeertay mise gobollo kaloo idinla midaa jira oo iyaguna laga yaabo in tallaabadiin oo kale ay qaadaan arrimaha dalkoo dhan ba mataqaanaa meelihii ay dowladda gacanta ku hayso oo dhan arrimahaasaa looga diyaar garoob maxaad is leedahay al-shabaab way u bartilmaameedsanaysaa goobaha cibaadooyin ee cibaadada waxaan isleeyahay nimankaas waa niman diinta islaamka inay xumeeyaan loo soo diray oo dad noocaas oo diinta islaamka yacni in laga cararo oo wax xun ay noqoto oo dadku u tusaayaan oon islaam ahayn baa ka dambeeya taasaan leenahay dadweynuhu taasaan u sheegayna waan gartay laakiin ma is leedahay al-shabaab salaad bay u diidayaan qof tukanaya waa laga yaabaa qof iyo labo ay u arkaan in ay ka mid yihiin dowladda adigu xubinta ka tahay inay bartilmaameedsadaan laakiin in salaad ay u diidaan dadka arrintaasi sidee bay kuula muuqataa maamaa baa jirta soomaaliya oo dadba dadkoo dhan ay yaqaanaan waxaa la yidhahda masa- qaylaa yeertay iyo qaylada yeertay masaajidka lagu eg war masaajidkayba ka yeertuy war dadkii shacabka ahaa bay laynayaan goobaha ay u badan yihiin ninka askariga ah ma aha inay yani bartilmaamaysaan bartilmaamaystaan ma ahan oo ma sameeyaan waxay samaynayaan meeluhu shacabka ku badan yahay meelihii meel lagu cibaadaysanayo waxaasoo dhan bay la dirirayaan shacabkii baan badbaadinaynaa dawlad baan la diriraynaa iyo gaaraan la diriraynaa iyo sheekadaas waa horaa lasoo gudbay macnaha waan gartay markaa bal awoodda ciidanka nabadgelyada gobolka baay uu kaga hortegi karayo falalkan aad sheegteen in laga yaabo inay ka yimaadaan ururka al-shabaab intee bay leegtay wallaahina taas ayada waxa weeye awoodda iyada waa ku talagalnay awoodna waa u lehna inaan waardiyeyna laakiin dhacdooyinka minallaahi ka qoran cidina ma celin karto waana ku dadaalayna annaga waxaan faranaha dadaal
kaasi wuxuu ahaa gaashaanla sare mahad cabdiraxmaan aadan taliyaha qaybta booliiska gobolka baay oo khadka telefoonkee baydhabo goordhow iigu warramayey
halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington magaalada muqdisho waxaa maanta duhurkii ka dhacay toogasho lagu dilay laba ka tirsan ciidamada ilaalada wadooyinka agagaarka dabka una dhow wadada maka almukarama dilkan askartan ayaa waxay caasho ibraahim aadan ay ka waraysatay genaraal cali xirsi bare cali gaab oo ah taliyaha ciidamada nabadgelyada wadooyinka sida wuxu dhaceen ayuuna uga warramay
labada nin waxay ahaayeen sarkaal xijigle ah iyo nin laba halisa ah isaaq salaad jimcaale iyo waxay ahaayeen maxamuud xasan gabadow waxay ahaayeen nimanka aadbixiyaal dadka loo yaqaano dadka baabuurta garaaga ayay ahaayeen ciidanka nabadgelyada ayay ka tirsanaayeen wadooyinka niman dagaal iyo dhib iyo midna u hubaysan ma ahayn ilaahay waxaan ka rajaynayaa in ilaahay kitaabkooda diigta ka siiyo dadkii eedada ay ka dhintaanna in ilaahay samir iyo imaan ka siiyo goormuu dilkaasu dhacay caligaab shan saac iyo bar oo maanta ah ciddii gaysata ma la yaqaanaa ciddii geys haddaan naqaana waa qabanaya weli baadigoo baan ku jirnaa marka dadka dilka gaystay maxaa laydinkugu sheegay inay ahaayeen kollay waa rag hubaysan oo basolan sita ayay ahaayeen sida naloo sheegay haye labada sarkaal ee booliska ka t- ka tirsanaa een, ciidamada een, ah, wadooyinka ma hal meel baa lagu wada dilay labadooda mise waxay ahaayeen laba meel oo kala duwan hal meelaa lagu dilay iskoyska dabka waa taqaanaay iskoyskii dabka oo aad arki jirtaa lagu dilay haye isgoyska marka haddaad bal aad sawir ka bixiso xilligan xaaladiisa waa sidee saacaddii nimankan unbaa dhamaatay isaan qiyaasayo wax dhiba oo iyo wax balonika iyo wax cilada iyo wax dagaala oo hadda muqdisho maanta ka taagan ma jiraan waxaad ka warantaa isgoyska dabka ee dilkaasi labada sarkaal ee ciidamada ilaalada wadooyinka ka mid ahaa ma isgoys saxmad badan miyaa xilligan mise waa isgoys een, cidlo cidlo ah maxaa u sahlay dadka dilay ee labadaasi sarkaal inay dilkaasi ka fuliyaan goob isgoysa waxaa u sahlay waxay ahayd xilli kala go-ah baabuurtu waxay badan tahay saacadaha toddoba saac iyo lix saac meelahaas isgoyska meel geesa ayay taagnaayeen nimankan taraafikada ah baabuurta qulqulka baabuurta waktigaas ayaa yaraa wadada dhinac uga baxeen dhabarkoodaa laga yimid basalaa nala dhacay ma garat haye haddii meelo meel walba waa ka dhaca dhibku meel walba waa ka dhaca laakiin isgoyska dabku meel nabadgelyo daro ku caana ma ahayn meel nabadgelyo ka jirto magaalada xudunteedii ah afar waddo ay isku goyso waddada soomaaliya oo su degta waddada via uganda la dhaho iyo waddadii marka mukarama oo t- oo laba biyaaba ah meel magaalada xudunteedii wey
Ee, waxaad ii sheegtay labada nin ee ka tirsanaa ciidamada ilaalada ama traafikada looga yaqaano muqdisho in isgoyska ay dhinac uga baxeen iyagoo gees taagan een, dhabarka looga yimid ee sidaa lagu toogtay yaa sifahaasi bixiyo adiga xogtaasi ku siiyey meeshii ayaa laga dad baa jooga waa meel magaalo ah afarta geesba waa ka dhisan tahay dadkii ag taagan maba ahaba meel indhaha haddii aad dhagaxii la tuuraa uusan naacii waa ku dhacin wey haye marka een, maxaa loo dila baad is leedahay labadaasi nin waa aniga waxaan islaam baanahay waxaan u qaadan karaa inay toodii dhamaatay ninkii tiisa dhammaatay ilaahayna nasiib siiyey inuu maanta oo ah soon kowdii sagaad inuu xijaabto inay nasiib tahay waxaad ka warantaa marka ma waxaa jira bartilmaameed ku wajahan ciidamada ilaalada wadooyinka ee taraafikada loo yaqaano mise waa dilalkii magaalada ka dhici jira uun maxaa adiga xagee saari lahayd dilkaasi wax bartilmaameed anaga aniga hadda saddex sano ayaan meeshaan mas-uul ka ah wax dila oo naloo geystay hal nina ka jiray oo suuqa tawfiiq nalagaga dilay ma jiraan wax bartilmaameeda oo saaran ciidanka nabadgelyada waddooyinka waxaan u qaadanaynaa arrintan saacad dhammaatay saacaddoodii way dhammaatay waa run hase ahaatee dilka shaksiyaad baa geystay oo waa la toogtay sida afkaagaba aanu ka xugminayno marka in dilkaasi loo geysto maxay kula tahay maxaa u malaynaysaa adiga in dilkaasi loo geysto waa damiir xumo af adigoo kuu shaqaynaayo oo shaqadaadii haya oo aan hubaysnayn oo aan dhibaato kale kuu geysanayn dilkiisu inuusan wax macnaa ku fadhin cidda dishana aanay waxba keenayna loo haystaa Een, waxaad ka warantaa marka een, hadda maadaama een, wadooyinkii ay ciidamo taraafiga ay joogaan haddana dilkaasi uu dhacay bal waxaad ka warantaa rajadaad ka qabto in ciidamadii taraafikada ahaa ay ku dhiiradaan inay istaagaan isgoys iyagoo aan hubaysnayn cid ilaalinaysa aysan jirin dadka een, dilka u geysanayana dadkii aan laga dhex garanayn wax saamayna ma ma ku yeelan doonto galabta laga bilaabo haddeer saacaddan aan kula hadlayo ilaa sooqan taagiyin insha allah wax saamaynaana ma ku yeelan doonto kaasi wuxuu ahaa cali xirsi bare cali gaab oo ah taliyaha ciidamada nabadgelyada wadooyinka oo isagoo ku sugan magaalada muqdisho khadka telefoonka ugu waramaya caashe ibraahim aadan caashe cuud
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington haatan waa barnaamijkii wicitaanka waxaynu haya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenni wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan maanta waxaa si rasmiya muslimiinta dunida ku nool u bilaabatay bisha ramadaan bisha ramadaan oo ah bisha sagaalaad ee taariikhda hijiriyada ee kalandarka islaamka ayaa ka mid ah shanta tiir ee islaamka waxaa la soomaa sagaaliyo labaatan maalmood ilaa iyo soddon maalmood waxayna ku xidhan tahay hadba aragtida bilashada bisha soonfur ama shawaal haddaba barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha waxaan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa bisha ramadaan fadligeeda arkaanteeda iyo shuruudaha barnaamijka wicitaanka ee toddobaadkan waxaa marti ku ah imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneabolis ee maraykanka sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar waxaana inta uu barnaamijka soco su-aalo weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasheenna Een, sheekh cabdiraxmaan kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waa dhowahay colaad Een, sheekh waxaa lagu jiraa bishii barakeysneed ee ramadaan baa lagu jiraa marka ugu horeysa een, soonka ama bishan barakeysan kaalinta ay kaga jirto diinta islaamka bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah wsala allahu calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin Eh, bisha ramadaan eh, waa rukni min arkaan alislaam Eh, nabiga caleyhi salaatu wassalaam wuxuu yihi buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah wa iqaami asalah wa ita- wa iitaai zakaa wa sawmi ramadaana wa xaji albeyti man istataca ilayhi sabiila marka waa tiir tiirarka muslim islaamka ka mid ah ee ku taagan yahay islaamka Eh, marka waa aad iyo aad iyo aad bishaan u tahay bil aada u weyn oo muslimiinta ku weyn eh, ilaahay agtiisana ku weyn subxaana watacaala waana bishii qur-aanka waa bishii ilaahay subxaana watacaala eh, uu karaameeyey waa bishii naxariista waa bishii xoreynta naarta eh, laga xoreynayo dadka waa bish- bishii ay ku jirtay eh, laylatlqadarka waa bishii qur-aanka marka waa bil aada iyo aada u weyn eh, ilaahay agtiisa subxaana watacaala haddaad wax ka taataabato fadliga bishan ay leedahay Eh, bisha ramadaan eh, fadligeeda aad iyo aad buu u weyn yahay nabiga caleyhi salaatu wassalaam wuxuu yihi man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dembi Eh, qofkii sooma bisha ramadaan rumayn ilaahay uu rumaysan yahay subxaana watacaala iyo ajardoon ilaahay subxaana watacaala wuxuu u dhaafaa dembigiisii tegay waxaa kaloo nabiga alay salatu wasalaam man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dembi qofkii bisha ramadaan istaaga habeenkeeda ee tukada taraawiixda qiyaamuleil sameeya bisha ramadaan waxaa loo dhaafaa dembigiisa kii tegey waxaa kaloo nabiga alay salatu wasalaam man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dembi qofkii istaaga habeenka leylatulqadarka ah oo ilaahay waafajiyo subxaana watacaala waxaa loo dhaafaa dembigiisii kii tegey waxaa ku jira habeen ilaahay subxaana watacaala uu yiri wuxuu ka khayr badan yahay kun bilood kun bilooday ka khayr badan tahay yani waxay u dhikantaa saddex iyo siddeetan sano ayay u dhikantaa habeenka camalka khayrkee la sameeyo waa adoo sameeyey muddada intaa la eg siddeetan iyo saddex sano adoo camalkaa saalixa sameynaya kula la mid tahay waa hal habeen oo keliya oo hal habeen oo keliya ayaa intaa yahay waxaa la xoreeyaa dadka naarta laga xoreeya habeen walba walilahi cutaqaahu min annaari wadalika fi kulli leyl nabiga yiri alayh salaatu wasalaam waa bil shayda- shayaadiinta la xirxiro albaabada jannada la furo albaabka albaabaha naarta la xiro waa bil saas waa bil saas ah jannada erdaheedana waa la furaa albaabada naarta waa la xiraa shayaadiinta madaxa adagna waa la xiraa marka waa bisha ay dadka muslimiinta intaasoo wanaaga ilaahay isugu daray subxaana watacaala waana bishii naxariista markaad fiiriso dhinaca shuruudaha soonka waajibinaya ama qofka eh, soonka uu waajibka ku noqonayo haddaad iyadana eh, dhegaystayaasha u tataabato Eh, soonka eh, waxaa waajib ku yahay qof kasta oo muslim ah oo caqli leh oo qaangaar ah oo soonka kari kara oo aan caado iyo dhiiggii umusha midna qabin waxaa ku baxay meesha qofka eh, xanuunsan ama qofka eh, safarka ah sida ilaah yidhi subxaana watacaala faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar wacala aladiina yutiiquuna fidyatu tacaamu miskiin waxaa ku baxaya saas oo kale qofka waayeelka ah ee isaga ee, da' darteed aan u kari karin inuu soomo Ee, waxaa la mid ah sidoo kale maaragtay qofka xanuun qaba xanuunkaasna aa- ee, aan rajo laga qabin inuu ka bogsado waxaa kaloo ka- karitaanka inuu kari kara soo galayo ee, gabadha nuujinaysa iyo qofta xaamilada ah haddayna soonkii karaynin ama naftooda ha u baqaan ama ilmahaba ha u baqaan ama labadaba ha u baqaan wa wa waa gartay aad baad u mahadsan tahay Een, waxaan rabaa dhegaystaha ugu horeeya inaan soo geliyo oo een, nagala qayb qaadanaya barnaamijka dhegaysta magacaaga ku biloway halka aad nagala soo hadlayso bismillahi raxmaani raxiim magacaygu xasan ibraahin xasan aan kalsoonwacaya dhalinyarada iyo odayaasha ee ku dhaqan magaalada muqdisho waxaan rabay laba su-aalood iyo mid taas odayaasha u gaara inaan fidiyo waa mid ugu horeysa ee ruuxa ee saayinka ah ee habeen hadduu xaafila yahay oo xasilkiisa u dhaqoodo oo uu ku beriyo oo kow iyo toban saac ama shanta ayaa la dukada muqdisho oo ku gaaro sonkiisiina u dhimay kow asagoo qasdigii qaba tan labaad waxay tahay caawiga ruuxan dhoolka ah runtii qoraxda eh, ama waqtiga qaar waxaa dhici karta in isaga dhisamaan xiligiis ma la dhihi karaa soonkiisii laba iyo toban saacood soo toonnaa hadduu afuur ka hormaro asagoo macnaa u maleeyey in macnaa qoraxdii dhacay waa soonkaasi waa qallo ama uu iska cuno saxuurtii soonkaasi waa qallo ma- ma la dhihi karaa waana idin salaamayaa Wa- wa- ramadan kariim dhammaan waa gartay aad baad u mahadsan tahay ramadaan kariim Een, sheekh een, cabdiraxmaan een, waan ka cudur daaranaynaa codka dhegaystahaasi Een, inta badan si fiican maqalkiisu ma wanaagsanayn laakiin haddaan een, soo koobo een, dhegaystaha wuxuu ku weydiinaya wuxuu leeyahay su-aasha koowaad haddii qofi marwadiisa u galmoodo oo kow iyo toban saac oo kale salaada la dukadaa buu yiri magaalada muqdisho dhegaystaha marka haddii waagu ku baryo qofki isagoo qasligii qaba ama ama aan qubaysan ma ku waajibaya soonkii wax ma u dhimaysaa waa su-aasha koowaad su-aal kaluu raaciyo wuxuu yidhi diin islaamka maxay ka qabtaa cadayashadu soonka wax mau dhibayaa iyo su-aasha saddexaad uu soo koobo oo ahayd iyadana ee, qofka indhoolaha ah een, haddii uu kala garan waayo in qoraxdii dhacday in kale ama waqtigii isuga qaldamo oo isagoo maantao dhan soonnaa uu afurkii ka hormaro ama oo ka hormaro oo markaa soonkiisu ma jebinaysaa saddexdaa su-aalood buu ku weydiiyey Eh, bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah sala allahu ala nabiyina maxamed waali sal sl su-aasha hore eh, qofka eh, haddii xaaskiisa ugu galmoodo asagoo weli janaabadii ka qabaysan uu waagii ku baryo eh, oo soonkiina u niyeystay eh, qofka eh, soonkiisii waa sooman yahay waana asax soonkiisa waxaa la mid ah sidoo kale gabadha haddii caadada ka qabaysato fajarka ka hor iyadoo weli qabaysan soonkii ay niyeysato oo waagii ku baryo sidoo kale iyadana soonkeedii waa u jiraa maalinka way soomi kartaa iyadoo qabaysatay maalinnimadii iyadoo qabaysatay had insha allahu tacaala waa sidaa Eh, midda kale eh, cadayga waa sunna Eh, nabiga caleyh salaatu wasalaam aad iyo aad iyo aad uu uga hadlay cadayga soonka culamada qaarkood inkastoo yidhaahdeen bacda zawal uu karaahiye xoogaa yahay laakiin sida raajixa ah cadayga waqti walba waa la cadayan karaa qofka sooman iyo qofkaan soonayn intaba waa cadayan karaan bacda zawaalna waa cadayan karaan xadiidka nebiga caleyh salaatu wasalaam oo ah lakhaluufu fami saa'imi adyabu cinda allahi min riixi lmis lalka qofka saaran afkiisa ayaa ilahay agtiisa ka udgoon badan riixu miskiga kaas ma diidayo cadayga mar walba haddii la cadaydana waa jira nabkii iyo iyo iyo iyo daalkii soonka waa jira mar kasta marka kawana wa waa waa la waa la ogol yahay cadayga wakti kasta oo ramadaan ka mid ah masalada kale u dambeysa oo ah qofkii hadduu umaleeyo isagoo maalin joogay u maleeyo inuu gobolkii dhacay qofka ama indhoola ha noqdo ama ha noqdo qof caadi ah waxaa laga rabaa inuu qadayo maalinka maalinka inuu qadaya laga rabaa maxaa yeele inuu dadaala laga rabo maalinimada uu hubiyo qoraxda inay dhacday waxyaalaha soonka jibiya waxaa kamid ah cunitaanka iyo cabitaanka oo lakaca qofka uu u cuno una cabo waxaa kaloo kamid ah inuu qofka xaaskiisi u tago manhara ramadaan oo kafaara guud laga rabo adoon inuu xoreeyo ama laba bilood oo isku xigta inuu soomo hadduu sakari karayna lixdan miskiin inuu quudiyo waxaa kamid a menida hadday ka timaado qofka oo shahwo ka timaado ama xaaskii ha u dhunkado ama ha taabto ama ha iska keeno shahwada taasna soonka way jebinaysaa qofka riyooda oo isagoo hurdaaya riyooda saa ku junuba isaga soonkiisii ma jebin haddii aad halmaansan tahay cunitaanka iyo cabitaanka markaa dhib ma laha yani markaad xusuusataad ka istaagaysaa dhiigga oo qofka iska soo saara kamid waxyaalaha soonka jebiya oo ama toobin ha ku soo baxo ama dhiig bixin oo qofka dhiigga dhiiba ha ku baxo waxyaalaha yararka dhiigga yaroo ama laboratoriga laga qaadaya ama dhiig yaroo laga qaada farta laga duray dhib ma laha waxba ka dhibi maayo waxaa kaloo kamid a waxaa soonka jebi inuu ismatajiyo qofka ulakaca isu matajiyo hadduu mataga soo qaado wax dhiba dhiba ma laha busta iyo luqluqashada iyo daawada afka lugluqluqda iyo irbada laga qaato garabka iyo waxba ka dhibi maysa insha allahu tacaala waxyaalaha kale oo oo dembiga ama akhlaaq xumada ah ama muslimiinta bishii ramadaana la galay qofka muslimka waxaa laga rabaa inuu ka soomo xumaanta iyo xaaraanta inuu ka soomaa la rabaa sida cuntadii biyaha uga soomay waxaa loo baahan yahay marka dadka muslimiinta inay xurmeeyaan bisha ramadaan xataa haddaad macduur tahay adiga oo safar ama aad tahay ama xanuunsan tahay inaa ilaaliso anshaxa guud ee muslimiinta qofka sooman waa inuu ka tagaa waxa xun iyo hadalka xun iyo nabiga caleyh isalaatu wasalaam wuxuu yihi man lam yadaca qawla azuuri waalcamala bihi falaysa lilahi xaajatun fi an yadaca tacaamahu wa sharaabah qofka aan ka tegin hadalka xun dhihitaankiisa iyo ku camalfalidiisa ilaahay danka ma laha biyaha iyo cuntada uu iska daayay markaa soonkiisa waxba ka heli maayo qofka waa inaad dunuubta iska dhaafta iyo macaasida beenta xanta qofka hadduu ku xataa ku caayo waa inaad tidhahda waa soomanahay wain saabahu aw shaatamahu axad falyaqul inii saa'im hadduu qof caayo ama maaragtay la caytama ha yidhaahdo waa soomanahay aad baad umahadsan tahay dhegayste kale ayaa qadka ku jiraan soo gelinaya dhegayste magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiraxmaan daayir gutaale oo jooga magaalada muqdisho xarunta dalka fadiilata sheekh cabdiraxmaan aad iyo aad ayaan u salaamayaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed iyo sheikha iyo dhammaanba ummadda caalamul islaami meel kasoo joogaan ramadaan alkariim ramadaankan iyo ramadaanada kale ee soo socda ilaahay khayr iyo wanaag hana waafajiya dhammaanteen waxaan rabaa inaan sheikha weydiyo laba su-aalood oo kooban oo tan koowaad ay tahay dhegeysiga xiisaha nabi ammaanka ku saabsan iyo kuwa ramadaaniga ah inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan oo aan ognahay idaacadaha iyo warbaahinta maqalka wax ku gudbasa inay soo daayaan inta badan inta ramadaanka uu socdo ma banaan tahay dhegeysiga xiisahaas nabi ammaanka iyo kuwa ramadaaniga ah su-aasha kale waxa weeye haddii aan hilmaamo inta ayay ekeed sugnaanta tirada maalmaha soonqaad oo aan u cunay cudurdaar sida inaan xanuunsanaa ama aan ku jiray socdaal safar dheer maxay diinta islaamku ka qabtaa ilownshiyihii aan iloobay maalmihii oo isaga kay dhex yaacay laanta af soomaaliga v o a waktigaan siiseen aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan oo magaalada muqdisho nagala soo xiriiray sheekh cabdiraxmaanna wuu ku maqlaya bismillah waxaa arrinka bisha ramadaan heesaha la soo daayo oo muusikada wato muusikada ma banaano sharcan dabcan ma banaano marka waxaa laga rabaa dadka muslimiinta inay ka dhaafaan ama hees ha noqdo nebi ammaan oo muusika wato ama ha noqdo maaragtay heesihii caadiga ahaaba in laga daayo dadka ee loo soo daayay qur-aanka akrintiisa iyo sunnada nebiga caleyhi salaatu wasalaam hadyigiisii iyo fiqiga siyaamka iyo fadliga siyaamka iyo duruusta in lasii daayo oo laiska dhaafo wixii muusika wata insha allahu tacaala taasaan leeyahay insha allahu tacaala su-aasha kale weydiiyey walaalka qofka muslimka waxaa laga rabaa haddii uu bisha ramadaan maalmo kaa tagaan ramadaanka kale intaan la gaarin waa inaad waa inaad soontaa Eh, haddii aad ka dib dhigto oo ramadaankii kala gaaro waxaa lagaa rabaa fidya iyo inaad qadaysaa lagaa rabaa dhegeyste kalaa qadka ku jira dhegeyste eh, ku bilow magacaagii halkaad nagala soo xiriirayso magacayga waa waashaadiye ibraahim faadumana waa la idhaha waxaan joogaa magaalada berbera waa gartay kusoo dhawow eh, shaadiya een, idaacadda v o a laanta afka soomaaliga ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha aada iyo aadan walaa lagu dhowahay adigoo maxamed colaad xasan aad baan kuu salaamayaa sheekhana aad baan u salaamayaa waxaan walaalaa aad iyo aad ugu faraxsanahay horta caawa waa bishii rabadaan baa inoo koway rabadaan kariim ramadaan kariim Midaada kale- ramadaan kariim shaadiya rabadaan kariim adiga sheekhabo aad iyo aad midda kale waxaan aada ugu faraxsanahay caalamka kale een diinaha muslimka lagu haysaninba in muslimiin fara badani ay ku soomayaanna taana aad baan ugu faraxsanahay in caalamka kale diinteennu gaadho oo muslimiintu halkaa ku soomaan oo ay masaajid ku yeeshaan oo halkaa ay masaajid ku yeeshaan culimadaa ka shaqaysa si sulaxa oo nabadgelyo ah oo bilaa dagaal ah iyo caalamka diintii ku gaarsiiyeen meel kastoo aad tagto masaajid baad ugu tegaysaa caalamka marka inta islaamka laga tago ra'yigayga haddaan u gudbo walaal waxaad jirta dumarku xilliga rabadaanka waxaa ka mid a haweenka qaar iyagoo uur leh inay rabadaan soo gasho dabadeedna gabadhii ay soonkii dib ku yaro noqdo oo iyada uur leedahay M- rabadaan kale haddii ay een, tii dambe ay istiraahdo een, soon waxaa dhici karta iyadoo ilmihii naaskii siinaysa in halkaa haddana ay soonkii ka fashilmo rabadaanta saddexaad iyadoo walla ah iyay haddana soo geli kartaa halkaana haddana uu soonkii fashil kaga dhaco mideeda kale waxaan culimada weydiin lahaa dum- oo weliba sheekha weydiinayaa qofka dumarkii markay ku jirto cuddada talow toddobaadkaasi maka jaamixayay mise way qallayn doontaa midda kale eh, su-aalaha sheekha waan ku badeeyey waxaan kaloo weydiin lahaa haweenku annagu markaynu darsi isku hadla xan baanu kalina soonkii iyo arrimihiiba waan leelaynaa talow halkaana maxaa dhibaato naga qabsanaysaa sheekha intaasaan weydiin lahaa walaa A- a- aad baad u mahadsan tahay shaadiya een, sheekh cabdiraxmaanna wuu ku maqlaya isagaa kaaga jawaabaya Eh, bismillah shaadiya waa ku salaamay ilaahay ha ku barakeeyo subxaana watacaala muslimiintana guud ahaan waa salaamaynaa Eh, dunida muslimka ramadaan kariim alxamdulilah ilaahay fadligii subxaana watacaala waa shicaar eh, shacaayirta islaamka ka mid a bisha ramadaan in maanta hal bilyan iyo bar ay sooman yihiin dunida muslimka ana waxaan kala soo hadlayna waa maraykanka alxamdulilah waa laga sooman yahay sideed milyan oo muslimiin ah ayaa jooga iyo maraakiis muslimiin ah oo ay soomaalida ka mid tahay Eh, waan hadda kaala soo hadlaynaa marka insha allahu tacaala ilahay fadligii subxaana watacaala waa eh, dacwada in la gaarsiiyo diinta islaamka dadka aan muslimka ahayn eh, uu lagu gaarsiiyo si aad iyo aad islaamka ay u jeclaysan karaan Eh, masalada ah eh, nuujinta haweenta eh, xaamilada iyo haweenta gabadha nuujinaysa eh, labadaba eh, waxaa loo ruqseeyey inay afuraan eh, haddii ay soomi kari waayaan haddii ay soomi karin haddii xaamilo tahay iyo haddii nuujinaysa labadaba Eh, marka eh, culamada qaar way eh, yidhaahdeen eh, qadaa laga rabaa eh, keliya qaarna waxay dhaheen fidye keliya laga rabaa macnaha inay wax iska bixiso miskiin quudiso eh, maalintii ay afurto Eh, qaarna waxay yidhaahdeen haddii canuga u baqdana fidya laga rabaa ilmaha haddii u cabsotana fidya laga rabaa hadday eh, lafaheeda u cabsotana qado keliya laga rabaa taa waa culimada hadaladay yidhaahdeen laakiin eh, insha allah eh, fidyaha iska bixiso qofta eh, eh, nuujinayso intay afurto ama xaamilada insha allah ruksadaasa loo ogol yahay eh, insha allahu tacaala marka saasaan dhihi lahaa waana xaalad adag oo runtii way dhacdaa haween badan oo eh, xaamila ama nuujinayo oo markii ay eh, haddana soomka kale uu kusoo gala ama iyadoo uura ama iyadoo nuujinayso markaa saa uga taga eh, eh, soom badan uga tago Eh, sida ha yeeshe insha allahu tacaala Eh, arrinta kale oo xanta iyo maaragtay eh, dee haweenku eh, ilaah inay ka cabsaan rabo xanta la joojiyo bisha ramadaan xanta ha la joojiyo Eh, waa xanta waa hilib cun qofka walaalkaa hilibkiisa aa cuntay oo dhintay ay la mid tahay oo isla wanaagga ha laga shaqeeyo ummadda muslimiinta ah eh, dhiigga daadanaya ha la joojiyo oo yaan ramadaan maaragtay dhiig ilaahay loogu dhawaanin subxaana watacaala ummadda ramadaanka marka la gaaray muslimiinta islaayaan ama dadaaba muslimiinta dagaal qaada waktigaas ramadaanka oo dadkii muslimiinta laayinayay marka arrinkaasna aad iyo aad iyo aad ha looga digtoonaado maaha ilaahay dhawaasho subxaana watacaala inaa muslimiinta laysa fi shahri ramadaan waxay ka mid tahay waxyaalaha aadka khatarta u ah aad iyo aad khadiirka u ah in qof muslima dhiiggiisa aad banaysad bisha ramadaan si aad ilaahay ugu dhawaato waa aad iyo aad khatar u tahay marka insha allah intaas allah ha ku barakeeyo dadaalka allahna na waafajiye khayrka bisha ramadaanna ilaahay ha ka dhiga bishii aan walaalaha ku noqon lahayn isugu imaan lahayn dhibaatooyin badan oo ummadan soomaaliya maaragtay haystana ilaahay uu nooga fari nooga furi lahaa allah ha ka dhigo muslimiinta qulubtooda ilaahay isu keena caza wajal aad aad baad u mahadsan tahay dhegeyste kale ayaa ku jira qadka dhegeyste magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso
bismillah magacayga waa farxiin xarakaada masiisiidaara bisaan idinkala soo xiriirayaa ramadaan alkariim inaan leeyahay ummadda muslimiinta meel kastoo ay joogaan sheikha waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood oo isla ramadaanka la xiriira su-aasha ugu horeysa waxay tahay ramadaankii hore dhacday iyagoo maalmo ilaa maanta todobo maalmood ay hogaanaya in anoo qabo idin leeyahay haddana aan la qabsaday gabagabadii bishii ramadaan waxaan damcay inaan nuuda iyo aansoomo markaasaan anoo runtii si maalintii ciidan aan inta kasoo wadici anoo inkastoo aan rabay qubadii inaan markaan gudo kadibna aan nuuda iyo aan soomo balaalka ay yiraahdeen waa islaamintii lagu lahaa yaabo waxayna ka dhigan tahay in wadi qalladii lagugu lahaayna aada iska guday ajibkii wadaciina aada leedahay ay lamid tahay adoo wadaciina soomay runtii shaki ayaan arrintaasi ka qabaa shiika waxaan rabaa in uu ii faahfaahiyo sidoo kale waxaan su-aashaasi aan daba dhiganaya oo jirto dadka qaar waxay leeyihiin wadaca haddii aad leedid ilaama aad ka dhimanaysid waxaa la rabaa inaad wadacaasi aada wadid oo aadan joojin maxaa ka jira su-aasha labaad oo aan rabo shiika inaan weydiiyo bisha ramadaan tobanka ugu dambeysa oo masaajidka ah inta badan masaajidada waxaana ka maqalnaa suurtula baqara inay kasoo bilaabaan ilaa ma habeenka ugu dambeysa oo bisha ramadaan oo sidixiina ciida ay tahay oo barbinaas ayagoo akrinaya markaan sharfi ahaan xaafada ayaan ku tukanaa anaga iyo kiim gabdho ah marka waxaan aaminay in maadaama soddon bis uu yahay qur-aanka kariimka oo tobanka ugu dambeysana in habeenkiiba saddex bis oo uu akrinayo tahajudka lagu tukanayo dabcan masax baa arrintaasi haddaysan ahaynna aan saddex jis aanan awoodin mkusoo ku tukan karaa jis ilaa wixii ka hooseeya xifid wixii lamid ah
waa gartay aad baad u mahadsan tahay farxiya waa kaaga mahad celinaynaa shiiqana wuu ku maqlayaa saddex su-aalood oo gaagaaban bay gabadha ku weydiisay waa maqlaysaa insha allah bismillah waa mahadsan tahay waa ku salaamay baaraka allahu fiik arrinta wadaca nabiga caleyh isalaatu wasalaam wuxuu yihi man saama ramadaan wa atbacahu sittun min shawaal ninkii bisha ramadaan soomo oo raacsiiya lix maalmood oo ka mida bisha soonfur fakaanamaa saama dahra kulla wuxuu la mid yahay asoo sanadka oo dhan soomay marka haddii soonkii wax lagugu leeyahay oo soonkii wax kugu hareen maalmaha kaa tegay waxaa la rabaa maalmahaas inaad soonto lianna waxaa la rabaa man saama ramadaanu nabiga nabiga ninkii bishii ramadaan sooma marka waa inaad dhamaystirtaa ramadaankii maalmihii ramadaanka waa inaad dhamaystirtaa uma atbacahu kadibna raacsiiya sittun min shawaal lix maalmood oo shawaalka ka mid ah marka waa inaad haddii qadar lagu leehay maalmada kaa tagan horta ramadaankii iska gud bisha haddii marka aad raacsiiso lix shawaalka ka mid ah lixda shawaalka ka mid ah waa soo shardi maaha inay soonka ku xiriirsan yihiin inay ku xiriirsan yihiin haddaad soonka dhamaystirta way fiican tahay laakin waa lix bisha shawaal ka mid ah atbacahu sittun min shawaal marka lix shawaalka ka mid haddaad raacsiiso oo markaa intaad hormarisa maalmihii aad qadaysay aad marka gadaalka wadici kala timaado maalmihii qadaa inta hormarisa kadibna wadici aad la timaado haddii aad ay dhacdo inaad hormariso wadicii waktin aad haysato oo aad markaa soonkii fariidadiisin aad la timaado waa banaan tahay iyadana waa asaxaysaa soonkiin waa lagugu leeyahay laakiin wadacii kuma geli karo meeshii faradka kuma geli karo soonkii waajibka booskiisa kuma geli karo haddaad wadacii soonto waa soon sunno ah booskiisa kuma geli karo faradkana kuma geli karo booskii wadaca so so oo haddaad soonto soonkii qadaa lagugu lahaa maalmihii booskii kuma geli karo shawaalkii waa sunna ziyaada can ilfariida oo waxaa lagaa rabaa inaad eh, markaad la timaado eh, faradkii aad kadib sunnaha raaciso Eh, marka middaa waa sidaa waa laga tegi dadka qaar ay yidhaahdo mar haddaad bilowdo kama tegi kartid waxba kama jiraan waa sh- sunno ah shay sunno ah sunnadana waajib ma aha haddaad la timaado ajar badana lagu siinayaa haddaad ka tagtaan ajarka unbaa kaa nuqsaamaya laakiin wax adiga lagu haysto oo lagu raacana aslan ma jirto insha allahu tacaala su-aasha kale eh, haddii eh, habeenkii aad tukanaysid eh, dadka soddon juz ay isaga tukadaan eh, soddonka juz ramadaanka lagu dhameeyaa tahajudka u dambeeya saddex saddex juz aa la akriyaa kulligood wixii kuu fududaadaad akrin kartaa wax yacni shardi ah in la akriyo in juz la akriyo shardi ma aha ma tayasara min alqur'aan marka dilka iyo dhiigga daadana iyo qaraxa iyo hala jooji ilahina lagaga cabsado subxaana watacaala oo waxa muslimiinta u dan ah maarata ha laga fakaro Eh, taasaan ugu baaqi lahaa khayrkaa laga shaqey qabyaalada iyo eh, waxba tari maysa qabiil eh, waxba tari maayo ilaahayna subxaana watacaala waa caayay nabigana wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam dacuuha fa inaha muntina isaga taga qabiilku waa qurunuu nabiga yihi waa qurunuu ku tacriifiyey qabyaalada ama qabaliyada maarata ummadan bay sii baabi'inaysa intaasaan ugu baaqi lahaa bisha ramadaan ilaahay subxana wataala hana waafajiyo leylatu qadarka ilaahayna hana waafajiyo bisha ramadaan eh, inaan ka faa'iidaysano aad iyo aad baad u mahadsan tahay annagana waa kaaga mahad celinaynaa wakhtigaga qaaliga ah iyo ka qayb qaadashada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waa mahadsantiin asalaamu calaykum intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga toddobaadkan barnaamijka wicitaanka ee toddobaadkan waxaa marti ku ahaa imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneabolis ee maraykanka sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar waxaana inta uu barnaamijka socday su-aalo ku weydiinayay qaar ka mid a dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan jooga intaan barnaamij midka la mida ku kulmayno waa maxamed colaal xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socotiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystayaasha halka aad nagala socotaana waa v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaajaa oo inoo soo diyaariya halkana inooga soo jeediya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e-da dhegaystayaal tan iyo daraawiishtii sayid maxamed tan iyo kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii markii leegada la asaasay uu halgankii gobanimadeeda waxay soomaalidu ku soo jirtaba dabayaaqadii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo kontonkii ayaa waxaa u soo martay dhacdo ay si weyn ugu diirsatay inkastoo dalku aanu weli si buuxda u xoroobin haddana waxaa la ogaa lixdanka ka hor in qorshuhu yahay kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo kontonka ismaamul gudaha ah in soomaalidu ay yeelan doonto sidaa darteedna ay u baahan tahay calan u gaara oo gob ahaanshaheeda astaan u ahaada markaas baa golihii degaanka ee aftalyaaniga lagu odhan jiray konsilio territoriale sidii baarlamaanna u shaqayn jiray wuxuu ku dhawaaqay in loo tartamo samaynta calan uu dalku yeesho dabadeedna dhowr nin ayaa soo bandhigay calamo kala midab iyo kala naqshada ah waxaase ugu dambaystii in naqshadiisii la qaato ku guulaystay maxamed cawaale liibaan oo allaha u naxariistay ka mid ahaa dadaalkii gobonimada loo soo galay raggii ugu firfircoonaa wuxuu maxamed soo bandhigay calanka aynu hadda naqaan ee buluugga ah xidigta cad ee shangeesta ahina ay dhexda kaga taal laba iyo tobankii oktoobar sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo kontonkii ayaa laga taagay dusha daartii xukuumadda ee bartamaha xamar ku tiil loona yiqiin ufiisha goberno waxay ahayd markii ugu horraysay oo la arkay calan soomaaliyeed oo hawada ka babanaya hase ka babadee wuxuu dhexda ugu jiray oo hareerta bidix iyo midda midige iyana laga taagay calanka qaramada midoobay iyo midka talyaaniga taasoo lagu muujinayay si buuxda in aanu dalku weli xor u noqon waxaa haddaba mudan inaan sheego in allaha u naxariistay maxamed cawaale oo aad u waayeelay uu afar iyo toban sana ka hor dalka kanada ku geeriyooday isaga oo qaxooti ah tacab khasaar ma aho calansaarku wuxuu ahaa dhacdo rayrayn leh oo soomaali meel ay joogtayba ay u dabaaldegtay sidaa darteedna in ay ka maansootaa ma seegin si kolka jawigii maantaa jiray aynu dhab ugu dareenno aan maansadii munaasabadaas ku saabsanayd ka soo qaado buraanbur ay tiri say allaha u naxariistee xaawo jibriil maxamed ciise oo hablihii ugu cadcaddaa ee leegada ka mid ahayd islamarkaasna hal abuurnimo iyo mira cudooni ku caanbaxday duducyo ka mida buraanburkeedan aan kor dhow idiin marin doono ayay ilaa maanta xaawalayda soomaalidu ku luuqeeyaan markay xafladaha isugu yimaadaan iyaga oo aan aqoon ciddii tirisay iyo goor la tiriyey toona waa buraanbur beryaha si weyn dadweynaha ugu dhex fiday kuna saabsan calanka dhowaanta la suray ammaantiisa dandarrada la filaayo in lagaga raysto yoolka in lagu gaaro la haaminayo iyo duco kaliya laaba oo ay ku bantooqayso waxay xaawi tiri calanka soomaaliyeedow cirshiga ka nuur cirkaadu egtaaye rabbiyow lagaa cabsado annagu kugu cayshnay ilmahaagu kugu cayile cirkaadu egtaaye rabbiyow lagaa cabsado intii aadan caddaan cabiid aadanaan ahayn allaha noo kaa calfee waannu ciilanayn cirkaad u egtahaye rabbiyow lagaa cabsado kuwii ku caawimi lahaa kaama caatisaan allow cadowgaaga cagta meel ka hoose geli cirkaad u egtahaye rabbiyow lagaa cabsado lixdan sano ka hor ayay xaawi buraanburkeedan tirisay waxaana laga yaabaa inaad isweydiinaysaan tolow xaggee bay ku dambaysay sanadkii labadii kun iyo afartii mar aan toronto ku arkay ayay ii sheegtay inaysan hubin muddada nolosheeda ka hadhay intay soomaaliya ku noqoto inay ku naalooto qorraxdeedii diiranayd iyo hawadeedii macaaneed ee ay u baratay una soo halgantay maxaad xaaway sidaas ugu malaynaysaa ayaan weydiiyey markaas bay indha guran iyo weji murugaysan intay igu eegtay iigu jawaabtay sansaankeed baan ii muuqan nasiib darro runteed bay noqotay iyada oo sagaashan gu kor u dhaaftay welina qaxooti ah ayay xaawana dhowr sano ka hor sidii maxamed cawaale isla kanada ku geeriyooto wax kastaba hala soo maree waxaa la soo gaaray dabayaaqadii kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii qarnigii aynu soo dhaafnay waxaa soo dhowaatay xornimadii lagu riyoon jiray isha baalkeeda waxaa soo joogsatay maalintii uu talyaani dhulka ka huleeli lahaayo iyada oo gob ah ummadda dalkalihi ay maamulkiisa la wareegi lahayd waa kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii sanadkaas oo ay ballantu ahayd dalku inuu yeesho ismaamul gudaha ah kaasoo ay ka dhalato xukuumad daakhili ahoo madaxdeedu ay soomaali yihiin waa in doorasho dalka ka dhacdaa ciddii ku soo baxdaana ay iyadu xukuumadda daakhiliga ah hoggaamisaa waxaa la kala dooranayaa leegada oo taageerada ummadda inteeda badan haysata iyo tobaneeye xisbi oo isbahaysi ka dhexeeyo talyaanigu garab siiyo markoodii horena dibindaabyeynta dhaqdhaqaaqii waddaniga ahaa looba abuuray sidii la filaayey xisbigii swel ayaa ku guulaystay doorashadii la qabtay sidaa darteedna xukuumaddii daakhiliga ahayd iyaga ayaa in laga dhiso gar u yeeshay taas awgeed waxaa maalmo yar kadib soo ifbaxay golo wasaaradeed oo ka kooban lix xubnood shan wasiir iyo halgame cabdulaahi ciise maxamuud oo ra-iisul wasaaraha ahaa inkastoo la magacaabay xukuumaddaas soomaalida soocan ka koobnayd haddana weli dalku ma madax bannaano oo taliyo sare oo talyaani ah ayaa korka xukuma maalintaas ayaa waddaniyiintii muddaba uliga diirkeed ahaa uu tuhun kala galay maalintaas ayay leegada qaarkeed iyo dadweynaheedii waxay madaxdii cusbayd ka dareemeen hanti urursi gumaysi u dabacsanaan qabyaalad iyo qaraabakiil maalintaas baa la isu fiirsadayoo ninkii dhaqaale ahaan ay wax ku soo kordheen farta lagu fiiqay maalintaas bay dhowowday mahmaahdii ahayd cantuuga jiiraal camba cambuubidaa maalintaas bay madaxdii xisbigu intay kala jabtay kala qaybsantay waxay u kala baxeen koox qunyar socodahoo aadan cadda ugu magac dheeraa iyo mid garabka bidix u janjeerta oo khayradhaantii jamaal cabdinaasir intay madax martay dunida galbeedka oo idin col la noqotay taasoo iyana xaaji maxamed xuseen uu hormuudkeeda ahaa sida la malayn karo arrimahaas oo idili waxay walwal ku rideen odayadii iyo waxgaradkii muddada dheer xisbiga taageeri jiray intana fara ka haday ayay ula ekaatay waxaana la isweydiiyey iyada oo talyaanigu weli dalka ku sugan yahay ragga sida tan u kala anfadhiiday waxaa ka imaan kara marka inta lixdanka la gaadho iyaga la isaga tago odayadii uu welwelkaasi dhab ugu weynaana waxaa ka mid ahaa allah u naxariistay gabyaagii la odhan jiray cismaan yuusuf oo dhowr tixoodoo uu baryahaa tiriyey ku muujiyey dhaliilihii isaga iyo in kaleba uga muuqday madaxda xilligii ismaamulkii daakhiliga dalka loo shuumay gabay dheer oo uu tiriyey ayaa waxaa ka mid ahaa istiqlaalkii lagu taami jiray tiinki soo durugye haddaan tabar u leenahay xornimo timid waraaqdeedii waa taa talyaanigu sallimay tacabadii qaar ee taxkuumadii ma fududee haddaan taagu heli weynay tiiraanyo ciil iyo hadday taawo nagu reebtay tadbiir xumo darteed xaal hadduu toosi kari waaye xurmaa taqadum keentee haddii la isjexgelin waayo toltol iyo anaaniyo haddii la inataabsiiye teersana ragaan baran haddii talada loo dhiibay taageerka leegada haddii laysku tuhumaystay dadkii tuunsanaan jiray haddii kala tegii joogo tallaahid iyo dhaartii haddii layska wada tuuray tafaruqa kuwii inagu riday toodii suubsada ee tows aan baxayn iyo bugto yay inagu tallaaleenee tubtii inaga leexshay iyo jidkii inaku toosnaay tashrigiiba sidii loo gafay ban weli tabayaaye towfiiq ma noqon wiilashii taajka loo xidhaya tacaddi aan yarayn baa ka dhacay tay ku kacayeen taariikhda siyaasadda soomaaliya dadka ka faallooda qaarkood ayaa rumaysan waagaas qalloocii galay inuu weli la socdo kadib kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii wiilashii taajka loo xiray markay marin habaabiyeene ay ka weeciyeen tubtii la rabay inay ku hawadiyaan dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu halkaa maanta aynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eeba
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali daaja oona la socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha haatan waa barnaamijkii ganacsiga waxaa muqdisho inooga soo diray waryaheenna axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii ganacsiga barnaamijka ganacsiga toddobaadkan waxaan ku eegaynaa dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee suuqyada muqdisho oo maalmahan isbeddel weyn laga dareemayey maadaama la gudagalay bishii barakeysneed ee ramadaan maalintii koowaad haddaba suuqa xamarweyne wuxuu ka mid yahay suuqyada waaweyn ee muqdisho waxaana kula kulmay qaar ka mid a ganacsatada sida wax loo iibsanayo gaar ahaan kuwa iibiya qudaarta iyo cunnooyinka kala duwan kan wax ma reebo karan kaas anagaaba waxaa weye waxaan iigu fidhidaa hal dhibi sideed anaa ku soo qaada jabnidiis hal dhibi sideed muciid tuunaysa laba doolar reebay kan toban in laba hab lagu dhuftay sagaal kun aan ku dhufaa weli boqol iyo sideed kun keensan
cali cabdulle xooshi haya cali ka warran bal qudaartii maantay bishi maalintii koowaad waa bishii ramadaan balse waxay u iibsanayaan dadku qudaarta dadka si aad iyo aad oo si wanaagsana wax u iibsanayaan waxa ay wataan waxbay ku iibsanayaan qudaartana waa iska raqiis qiimo saas oo qaaliya ma laha waa xabadda cambaa lix kun midna waa shan midna waa afar midna waa saddex liimadana waxaa la iibiyaa saddex kun iyo laba kun xabadda qaraana waxaa la iibiyaa toddobaatan ilaa lixdan kun oo shilin soomaaliya miya soomaaliya haa waa intaas marka maalintii koowaad oo bishii barakeysneed ramadaan waaye bal ka warran xagga dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo qudaarta iyo siday wax u socdaan dhaqdhaqaaqa maanta aad buu u wanaagsan yahay waa ilaahay mahaddiisa inta kalena ilaahay ka rajaynaynaa inuu aad saasoo kale usii wanaagsanaado hadda waxaa ii muuqata dad fara badan oo qudaar iibsanayo bal ka warran maalmihii hore iyo maanta iyo bishii kowta ramadaan maalmihii hore waa iska daciifaed laakiin maanta aad u wanaagsan tahay iibsigooda dadka magacii cabdiraxmaan jareere haya cabdiraxmaan suuqa qudaarta xamarweynaa joogtaa sidee qudaartu dhaqdhaqaaqeeda ka warran dhinaca ganacsiga labadan beri intaan soonka la gelin aad iyo aaday dhulku nala gooysay laakiin hadda alxamdulilah maanta xoogaa waxaan dareemayaa reenreen soomeed oo wax iibsiiyaa aad dareemaysaa oo isbeddel dhinaca qudaarta bal ka warran marka maanta see wax loo iibsanaya maanta si fiicanaa wax loo iibsanayaa maanta waxaa waaye anaga waxaan gadnaa qumbe cambe khare
hataa dhanka hoolitaanna hataa waa ku darnaa aaday u fiican tahay arrintu macnaha marka dadku wax waa iibsanayaan maanta maanta si fiican macnaha sida soonka soo dhameynta soonka aaday wax ku iibsanayaan dhaqdhaqaaqa suuqa ganacsiga khudaarta maanta waa waxaan ka dareemayaa een, een, xoogaa saxmad badan marka maxaa isleedahay isbeddelka waa keenay maasha allah waxa waaye soo dhaweynta soonka ayaa waxaasoo dhan keenaya macnaha maana inta korayso waa suuqu waa deganaa hadda laakiin insha allah ramadaanka wixii loogu talagalay qof walba macnaa lacag baa loo soo dhiibay anala dadkaas korkoodaan ku noolnahay mar hadba wax haysta ma nehin magacayga ikraan cabdicasiis waaye ay ikraan maanta suuqaa timid een, maxaa su- khudaarta ka warram khudaar baa soo doonta halkan haa maadaama bisha barakaysan ramadaan la gudagelay aad aa ugu faraxsanaa inaan suuq maanta qudaar ka soo doono hay maxaa iibsanaysa marka oo halkan ka iibinaysa waxaan iibsanaya qudaarta ka- noocyada kala duwan cambaha libombeelmada nyaanyada iyo wixii lamid ah Een, marka diyaargarowga bishii barakeysneed ee ramadaan ayaa ku jirtaan Een, bal ka warran een, sidaad u aragtaan bal diyaargarowga iyo ganacsiga maxaa isbedelay oo aad suuqa ka aragtaan koley maadaama qudaarta ay weli sideeda qaali u tahay wax isbedel ma jiro keliya waxaa lagu faraxsan yahay maadaama bisha barakaysan ramadaan lagu jiro maanta ilama taagan lacagta meeqa waay mala dhahay laakiin qudaaray qudaar ma taha ahaana u gadanaynaa sidoo kale qaybaha raashinka ayaan gudagalnay Een, walaal magaca yusuf axmed maxamed ra yuusuf ee ka warran bal bishii barakaysan ramadaan maalinta koowaada la galay dhaqdhaqaaga ganacsiga cunooyinka bal ka warran dadka see wax iibsanaya insha allah walaal aad iyo aad ay u fiican tahay maasha allah maxaa iibisa adiga halkan oo lagaa iibsanaya walaal safarta saliidda burka timirta ee aad ugu badan yihiin dadka inta is- ay iibsanayaan Ma- maalmahaana la iibsanayay mase maanta oo bisha kow tahay oo ramadaan ayaa dadku aad u iibsanaya waxaa u badan maanta iyo shalay oo xoogaa dadka soonka u dabaaldegaya xoogiis dhaqdhaqaaqa ganacsigu cunooyinka aad u socdaa leedahay maanta maasha allah aad iyo aad marka maxaa isbedela maalmihii hore iyo maanta wallahi maasha allah farxada isbedela ma een, suuqan xamar weyne ma ka warran dhaqdhaqaaqiisa ganacsiga sida uu yahay iyo hadda bishii la galay ramadaan maasha allah aad iyo aad u fiican soo ganacsigiisa maxamed sheekh mustaafa leedhaha haye maxamed eh, maxaa iibinaysa halkan ku iibinaysa inta waxaan ka iibinayaa kuleelasidan garaafadaas tarmuusyaalkaas ee, tarmuusyaashaas kuwaas oo lixda galaas wata iyo waxaan ka galaa makiinadaas oo ayadana oo jabaanta eh, makiinada biyaha eh, iyo kuwan intaas ayaan gadaa Ah, maxaa iibinaysa marka waxyaabahan alaabin garaafooyinkan iyo waxaan iyo dadka see wax iibsanaya dadku waa dadku waa iibsiskooda aad iyo aad baa u fiican yahay maasha allah waa fiican yahay boqolkiiba boqol insha allah aad iyo aad waa fiican yahay wax iibsiga alxamdulilah waa ilaahay mahadis waay Eh, maanta bishii maalinta koowaad oo bisha ramadaan waaye bal ka warran dhaqdhaqaaqa ganacsiga dadku sidee wax u iibsanaya dadkaas maasha allah waay maasha marka ma- maacuunta hore ma loo iibsan jiray b- intaan la gaarin haa bisha barakaysantii la gaarin warkii hore uu shacbaanka asiga shan iyo toban oo dhiman yahay si fiican loo iibsi jiray haddana waa iibsigiis waa fiican yahay haddana waa aad aad waa fiican yahay dhegaystayaal intaa haynoo joogo oo barnaamijkii ganacsiga inta aan mar kale ku kulmi doonno toddobaadka dambe haddii allaha awoodda leh uu xugmo waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiin
heestaasi amaba qasiidadaasi rabadaanta ku saabsan ee dhegaystayaal waxay gebagebo u noqon doontaa barnaamijkeygii fiidnimo ka horna waxaad maqlayseen barnaamijkii ganacsiga oo muqdisho inooga yimid intaynu haddii la idhaahdo berri lixda iyo barhka kulmi doonno waa anigoo ah maxamed cabdi zahre cidla nuur iyo dhammaan bahda v o n sidaas iyo rabadaan wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.